ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa geega daafuriyay barnaamijka cadaaladda iyo asluubta salin hormariya in dadka soomaaliyeed iyo helana cadaalad iyo garsoor madax bannaan oo qeyb ku haya qorshaha xukuumadda shirkiya waliba goobroog haaye ra-iisul wasaare ku-xigeenka haano ku mid eh ayadoo ka shaqeeyo arrimo cadaaladda xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan xukuumadda odayaal iyo mas-uuliyiin kaleda wasiirka wasaaradda amuro gudaha federaalk iyo rheliisooga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin faqi oo qeyb kuhaaya mas-uuliyiinta ku qeyb galay shirkana ayaa sheegay inay la roga xilligii lambaahan hayay inay si hufan cadaaladda lankaga adeegi lahaaye bulshada soomaaliyeed
arrintaas marka runtii muhiimad weyn ayay ku fadhidaa annaga ka wasaarad ahaan cadaaladda waa u dhownahay oo arrimaha dib u heshiisiinta iyo reconciliation iyo social cohesionka ayaan ka shaqaynaa oo asaguba intiisa badan mar walbaba cadaaladdan dhina dhinacna aan uga baxsanayn marka runtii in maantay hawshan la daafuro oo ay joogaan saaxiibadeen dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladdii federaalka isla daafurayaan waxay runtii geynaysaa weliba barnaamij bulshadu ay udubdhexaad u tahay sida hadda halkan ku qoran bulshadu ay udubdhexaad u tahay oo macnihii baahidii la geynayo meeshii looga baahna wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan macalin ayaa shirka ku sheegay in tiirka shacabka laka maamulo us-aya cadaaladda
laga soo bilaabo sheekh yuusuf iyo culummada iyo diinta islaamku cadaaladda waxa ay ka qabto wasiiradii halkan ka hadlay dhammaantood oo wada tilmaamay ahmiyadda ay leedahay mataqaanaa bulsho ma jiri karto cadaalad aysan xoog lahayn bulsho waxay ku jirtaa ama dowladnimo ayay ku jirtaa cadaaladdeedii markay xoogaysato waxaan tilmaama aan ku celinaa tiirkan tiirka cadaaladda la yidhaahdo inuu yahay tiir muhiim u ah dowladda danqaran runtii waxaa la yidhaahdaa tiirka cadaaladda ee garsoorka madax bannaan waa himilo ayay ahayd waana runtii wax laga dhabayn karo oo la xaqiijin karo waaye
ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo tilmaamay muhiimadda iyo shacabka soomaaliyeed inlata inay helaan cadaalad hufan oo layska halaayi karo iyo garsoor madax bannaan ayaa sheegay inay barnaamijkan walweyn ku taro doono baleeriyooga adeega cadaaladda ee dalka oo dhana horta ugu horrayn aan ku bilaabo inaan aad u hambaliyeeyo dadaalka la qiray ee halkan laga sheegay ee wasaaradda cadaaladda maxkamadda sare iyo guud ahaan bahda garsoorkuba ay aad u laba jidbaaratay bilahan dambe iyo inihii xukuumaddana ay jirtay si looga mara dhaliyo yoolalka waaweyn ee ku xusan xukuumadda dalqaran ee cadaalad baahda oo dadka gaadha oo waxaan afka faranjiga lagu yeedha access to justice in dadka soomaaliyeed ay heli karaan cadaaladda in aada looga shaqeeyo